إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana insha allah duhurnimadan waxaa ka mid ah weeraro qaraxya oo lagu dilay xildhibaano ayaa waxay ka dhaceen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ururka la baxay qaramada midoobay ayaa waxauu ka hadlay weerarkii shalay lagu beegsaday shisheeyaha cadaanka iyo madowgaba leh ee ku sugan dhismaha xaalne ee magaalada muqdisho xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay ka hadleen weerarkii cusla ee xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday xerada xalane oo ah xarunta taliska shisheeyaha ee muqdisho taliska biliiska dowladda federaalka ah ayaa waxa uu shaaciyay war argagax iyo baqdin hor leh ku abuuraya xildhibaanada cusub ee la doortay xilli amnigu faraha kasii baxayo roob bulshadu ay ku farxeen ayaa markii labaad asbuucan waxa uu ka da-ay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay haysato ducaadda ku dhaqan walaaya islaamiga galgaduud ayaa loo soo gebagabeeyey dowlad diin ah oo loo qabtay warka dibaddana haweenaydii u horreysay ee qabatay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa geeriyootay iyada oo siddeetan iyo afar jir ah inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeysaal haatan u diyargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن weeraro qaraxya oo xildhibaana lagu dilay ayaa waxay ka dhaceen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan laba qarax oo waaweyn ayaa xalay magaalada beledweyne waxaa lagula beegsaday xubno ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle iyadoo qaraxyadu ay ahaayeen kuwo si weyn looga maqlayay magaalada gudaheeda iyo weliba deegaanada kale ee deriska la ah qaraxyadan ayaa waxay sababeen khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba leh mid ka mid a qaraxyadu waxa uu ka dhacay gudaha xerada lamagalaay halkaas oo ay weeyadan ka socdeen abaabulka doorashada kuraasta taalla magaalada beledweyne waxaa sidoo kale xusid mudan in halka ay hoy u ahayd xubno u sharaxan kuraasta xildhibaannimada ee dowladda federaalka ah qaraxa labaad ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday ciidamo iyo saraakiil doonayay in ay u gurmadaan dadkii xerada lamagalay gudaheeda lagu qarxiyey siyaasiyiin u sharaxnaa xildhibaannimo kuwo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo ka tirsan hirshabeelle iyo xubno kale ayaa waxay ku dhinteen qaraxa halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sida ilowareedyo kala duwan ay xaqiijinayaan dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahayd aamine maxamed cabdi oo ka tirsan xildhibaanada iminka wakhtigu ka dhammaaday islamarkaasina baarlamaanka dhexdiisa caanka ahayd haweeneydan ayaa waxay ahayd murashax mar kale xilka u taagan waxaana qorshaheedu ahaa in maanta ay doorasho gasho hase ahaatee qaraxii xalay ayay ku nafweysay sidoo kale dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah cabdi cali dhuxul oo asiguna ahaa murashax u taagan in xildhibaannimo loo doorto ninkan ayaa la sheegay in horay uu xildhibaan u ahaa xerada lamagalaay ee qaraxyada midna uu gudaheeda ka dhac midna banaankeeda ayaa waxay aada ugu dhowdahay xarunta maamulka gobolka hiiraan waxaanay ka mid tahay goobaha aadka loo ilaaliyo ee ay ka socdaan abaabulka doorashada qaraxyadii xalay dadkii ku dhaawacmay ayaa waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka waxaana meydbaryey dad badan kuwaas oo qorshuhu yahay in maanta la aaso magaalada beledweyne ayaa si weyn looga hadalayaa qaraxyadan khasaaraha geystay waxaa gacankuganbad ah xubnaha ka badbaaday qaraxyadii xalay ka dhacay magaalada beledweyne iyada oo aysan jirin kalsooni la xiriirta in amni lagu sii joogo magaalada beledweyne taa micnaheeduna waxaa weeye inay suuragal tahay in qaraxyo kale xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsato goobaha ay ku sugan yihiin xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo hirshabeelle halkaana khasaarooyin kale oo horle ay ka dhashaan ururka la baxay qaramada midoobay ayaa waxauu ka hadlay weerarkii shalay lagu beegsaday shisheeyaha cadaanka iyo madowgaba leh ee ku sugan dhismaha xaalne ee magaalada muqdisho xogeyaha guuda ee qaramada midoobay antonio guteres oo saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in weerarkaasi uu cambaareynayo waxa uu muujiyey sida weerarkaasi uuga xun yahay islamarkaasina uu uga walaacsan yahay antonio guteres xogeyaha guud ee qaramada midoobay war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu ka tacsiyeynayo saraakiishii iyo xubnihii lagu dilay dhismaha xalne xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay ka hadleen weerarkii cuslaa ee xarakada shabaab almujahidiin ku qaaday xerada xalane oo ah xarunta taliska shisheeye ee muqdisho cabdifatax maxamed qaasim ayaa ka waramaya
xildhibaano iyo siyaasiyiin kala duwan oo taabacsan dowladda federaalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay weerarkii cuslaa ee ay shalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xerada xalane oo ah taliska ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu waxay eedeeyeen dowladda federaalka halka qaarkood ay sheegayaan in ciidamada shisheeye qudhoodu ay isdayaceen islamarkaana aanay waxba ka qaban ammaanka kooda iyo kan dowladda federaalka xildhibaan afaraa leh oo aanu wax ka weydiinay aragtidiisa ku aadan weerarka ayaa waxa uu si kooban u sheegay in ciidamada shisheeye ay noqdeen dad habacsan taasina ay keentay in halkooda loogu yimaado ficilka wax ka qabashadiisa iyo kahortegadiisa kahortegadiisa fiicnayd marka waxaad moodaa ciidamada oo nabad ilaalinta meesha u jooga inay yihiin kuwa uun iska habsanayo guryaha iska jooga marka cadowga mar gudaha soo galana waxaa waaye dhibkiisuu leeyahay ufartigiisuu leeyahay laakiin maxamed cumar dalxa oo isna ka mid a xildhibaanadii hore ayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ah u sheegay aragti ka duwan tan afaraale waxa uu xusay in weerarkii xalaneh uu ahaa mid aanay marnaba ka hortegi karin shisheeyaha waxaana uu daliil ka dhigtay inaan marnaba laga hortegi karin rag iyagu geeri u soo baxay adiga qofaad adiga marka adig aad tiraahdid warniyo ama nin isagiiba inuu dhinto oo kusoo diyaar garoobay ma garan kartid saad adigaad waxaad dhisid saad adigaad isaga aad oga hortagtid xuseen macalim waxa uu madax ka yahay hay-ad sirdoon oo xogaha u ururisa maraykanka wuxuu muujiyey in weerarkii xerada xalane uu fashil weyn ku yahay dowladda federaalka waxaana isagoo arrintaasi sababeynaya uu yidhi sida tan goobtii madaxweynaha lagu dooran lahaa maanta in ay rasaas lagu kor diriray itself ayaa waxay tahay calaamad muujinaysa fashilkii ugu weynaa oo madaxweyne wakhtigiisa dhammaaday oo xilligii uu iyo goobtii uu ku wareejin lahaa xukunka in maanta ay laba gacmood oo mid cadow iyo midii maaragtay dowladda ay isku kor dirirayso saraakiil kala duwan oo ka hadlay weerarkii xerada xalaneh ayaa dhammaantooda si isku mida u qeexay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kor u sii kacday taliska booliiska dowladda federaalka ayaa waxa uu dhankiisa ka markhaati kacay in weerarka lagu dilay lix ajaanib ah sideed kale oo kuwa amisom ahna lagu dhaawacay sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenkooda marka waxaana ku dhintay ilaa iyo lix qofood dee amisom waxay ka mid tahay ciidanka goo goobtaas u gurmaday oo tegey dee khasaaraha dhaawaca ilaa iyo sideed qofood waaye sideedaas qofood dhaawaca waa amisom iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dhankeeda xaqiijisay in weerarka lagu dilay saraakiil ajaanib oo caddaan ah iyo madow ka kooban wixii faahfaahin ahna ay dib ka soo bixin doonto weerar sidan oo kale xalano loogu qaaday sannadkii laba kun shan iyo tobankii waxay saraakiisha reer galbeedku ku marmarsiyoodeen in lasoo weeraray iyaga oo qadeynaya oo u dabaaldegaya ciidda krismaska islamarkaana kala daadsan laakiin howlgalkii shalay ayaa waxa uu dhacay xilli barqo ah oo ay soo wada jeedeen shisheeyaha oo idil
taliska boliiska dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaciyey war argagax iyo baqdin hor leh ku abuuraya xildhibaanada cusub ee la doortay xilli amnigu uu faraha kasii baxayo taliya xigeenka boliiska dowladda federaalka sakiyo xuseen ayaa waxa ay sheegtay in xildhibaanada cusub ay u soo jeedinayso inay ka fiirsadaan halka ay cagaha dhigayaan xilli xarakada shabaab almujaahidiin ay xoojisay weeraradeeda isugu jira dilalka toogashada ah iyo qaraxyada intaba war qoraal ah oo xildhibaanada ay kula dardaarmaysay ayay ku sheegtay in loo baahan yahay in ay amnigooda ka taxadaraan iyadoo bisha barakaysan ee ramadaan ay foodda inugu soo hayso haddana badankiin magaalada xamar ayaad ku soo wada xaadiri doontaan si loo dhammaystiro doorashada socota waxaan idinku bogaadinayaa in aad feejignaataan kana fiirsataan goobaha aad tegaysaan iyo dariiqyada aad maraysaan ayay tiri taliyo xigeenku waxay ka digtay in xildhibaanadu ay xaadiraan meelaha bulshadu ay ku badan tahay taa micnaheeduna waxaa weeye inay ku go'doonsanaadaan hoteelada iyo goobaha la midka ah ee ciidamadu ay waardiyaha adag ka hayaan waxaan idinka codsanayaa inaad yaraysaan tegidda goobaha dadweynuhu ay isugu yimaadaan sida biibitooyinka iyo maqaayadaha ayay warkeeda ku dartay taliya-xigeenka booliiska oo muujinaysay sida ay quus uga joogaan in amniga xildhibaanada iyo xubnaha kaleba ay sugaan warkani waxa uu muujinayaa walaaca ay amni darrada soo korortay ka qabaan laamaha amniga ee u xil saaran inay la dagaalamaan xarakada shabaabulmujaahidiin roob bulshada ay ku farxeen ayaa markii labaad asbuucan waxa uu ka da-ay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee etoobiya ay haysato xashim cabdinaasir ayaa ka waramaya
roobkan oo da-a gelinkii dambe ee shalay ayaa biyo dhigay magaalada jigjiga dhulka soomaaliyeed ee ku jira gumaysiga xabashida waxaana aad ugu farxay bulshada kuwaas oo sheegay inay abaaruhu saameeyeen balse uu allah hadda raxmadiisa keenay qaar ka mida bulshada magaalada jigjiga oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warramay dareenkooda ku aadan sida ay u soo dhoweynayaan roobka magaalada ka da-ay maanta waxa weye raxmaadka ilaahay baa ayaa noo da-ay haddee nimcaanu ku jirnaa ilaahay raxmaadkiisa aan ka sugaynay qayb ka mida waan helnay alxamdulilah ilaahay baa mahadda iska leh waan ku faraxsannahay waliba waddanka uusan roobkooda gaadhin haddana alxamdulilah mar walba mar walba ilahay baan ku xamdinaqaynaa wixii lagu jiray shalay iyo maanta gelinka hore wixii lagu jiray iyo hadda waxa lagu jiro farqi baa u dhexeeya magacay waa amin cabdikariin cabdilaahi waa insha allahu tacaala kulle ilaahay wuuna siiyey nimcadan marka in dadku ay ka faa'idaystaan baa wanaagsan hadda ka hor maadaama abaaro badan la soo maray dadkuna kulle xanuun badan way soo arkeen hadda maadaama xilli roobaadkaan gallay nimcadan hadda socota waan u wada jeednaa waa in laga wada faadaysto wayaan sidoo kale iyaga oo sii hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen
magacayga waxaa la dhahaa axmed xasan cabdiraxmaan ee jooga magaalada jigjiga maanta oo galab arbaca ah nimcaddii eebbe ayaa ka corotay maasha allah aad baan ugu qaboonay insha allah qaybaha kale deegaanka sidaasoo kale ayaan u rajaynaynaa ilaahaynu nimcadiisa kolley nimcada ilaahay way soo daahdaa oo dadkaa lagu fiiriyaa macnihii inay heerka samirka ay taagan yihiin maanta ilaahay mahadda ilaahay baa roobna siiyey in badan baa abaar lagu jiray aad baa waa aad bay u fiican tahay maanta maadaama in badan jiilaa lagu jiray maanta hadduu ilaahay roobna siiya alxamdulilah wax ilaahay lagu xamdiya wax badanna waa la sugayay dadku in badan baa abaara lagu jiray marka alxamdulilah waa wax ilaahay lagu xamdiya guud ahaanba geyiga soomaalida degto ayaa waxaa ka jiray abaaro saameeyey dadka iyo duunyada intaba waxaana ay dadku allah ka rajaynayaan inuu raxmaddiisa u waasiciyo
ducaadda ku dhaqan walaayadda islaamiga ah ee galguduud ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey dowro loo qabtay maxamed ciise ayaa ka warramaya waxay dowro diini ah usoo gebagabaysay maktabka dacwade ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ducaadda wilaayada islaamiga ah ee galguduud dowrada ayaa waxaa loogu magac daray muscab ibnu cumeer iyagoona ka kala socday ducaadda deegaanada iyo degmooyinka ay ka kooban tahay wilaayada waxay socotay dowradan muddo isbuuc ah waxaana loo sameeyey ducaadda munaasabad ballaaran ducaadda loo soo xiray dowrada ayaa sharaxay waxa ay daarneed dowrada uu magaceedu ahaa dowratu muscab ibnu cumayr saxaabigaasi loogu magac daray shicaar iyo halkudhigna waxaa looga dhigay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allah taasoo marka aayaddaas qur-aanka noola dooray iyadana qiimaha ay ku fadhiso dacwada ayaa laga dhex qaadanaya halkudhig sidaasuu ahay duruusta iyo casharada dowladda lagu qaatay waxyaabaha aadka la yskala hadlay fanniga ku saabsan atacaamul macannaas dadka sidii loola macaamulaa lahay dadk maadaama dad shaqadaynu ay tahay oo dadkan aan rabno inaan jahliga iyo waxyaabahaasi kala dirirno ducaadda ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa door muhiim ah ku leh bulshada iyagoo xooga saara siday dadka diintooda u baran lahaayeen ugana dhaqmi lahaayeen waana shaqadii ambiyada iyo rususha halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan haweenaydii u horreysay ee qabatay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay geeriyootay iyada oo siddeetan iyo afar jir ah xogayihii hore ee arrimaha dibadda ee maraykanka madalin olbarayd waxay shalay ku dhimatay magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka sida ay ku dhawaaqeen qaar ka mid a qoyskeeda warbaahinta maraykanka oo soo xiganaysa mid ka mid a eheladeeda ayaa waxay xaqiijisay geerida haweenaydan waxaanay sheegeen in ay u geeriyootay cudurka kansarka oo ay la ildarnayd muddooyinkii u dambeeyey haweenaydan ayaa waxay dhalatay sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sideedii waxaana haystay diinta kirishtanka iyadoo waalidiinteedu ay asal ahaan ka soo jeedeen yuhuudda kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ayay haweenaydani qaxooti waxay ku soo gashay dalka maraykanka xilliga madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton uu talada hayay ayaa haweeneedana dalka maraykanka waxay ka qabatay xilkii ugu horreeyey iyada oo noqotay ergeyga joogtada ah ee dalkaas u fadhiyey qaramada midoobay sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ilaa iyo sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo lixdii ayay waxay noqotay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka kadib markii bill clinton uu u magacaabay jagadaas iyadoo xilkaasi la wareegtay sanadkii xigay ee kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii waxaanay noqotay haweenaydii ugu darajada sarraysay ee taariikhda maraykanka ee xilligaas islamarkaana waxay noqotay haweenaydii u horeysay ee qabata jagada xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga inta